إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم ما بعد عباد الله خطبتنا في هذا اليوم المبارك بإذن الله جل شأنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه waxaa khudbadeenna maantu ay ku saabsan tahay islaamku wuu sarreeyaa ee lagama sarreeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu nicmeeyey nicam tiro badan oo aan la koobi karayn wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh haddaad nicmooyinka ilaahay tiriya istidhaahdaan ma koobi kartaan oo tiro kuma koobi kartaan insaankuse waa dulmi badane gaalnimo badan oo nicmada alla siiyey dafiraya waxaa kaloo alla uu yidhi jalla sha'nuh wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax alla waxa nicmo idinku sugan eed haysataan hadday tu diinee tahay iyo hadday tu adduunye tahayba ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisay ka ahaatay waa min fadlihi wa manihi wa karamih wa min acdami اnicam wa ajallihaa qadraa waxaa nicamta ugu waaweyn ee ugu qadarka weyn ka mid ah nicmat lislaam wa kafaa bihaa nicma nicmada islaamku waa nicamka alla inagu galladaystay ta ugu sarraysa ee ugu weyn faalxamdu lilaahi aladii hadaanaa lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah haadihi اnicma hiya alatii radiyaha allahu lana wa atamaha calayna waa ta alla raalli inooga noqday ee korkeenna uu ku taam yeelay qaala subxaanah alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh alyowma akmaltu lakum diinakum maanta diintiinnii waan idin dhammaystiray oo wax idinka dhimani ma jiro waatmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina waan idin taam yeelay oo wax idinka dhimani ma jiro waa nicmat lislaam waradiitu lakum lislaama diina islaamkana raalli waxaan idinka noqday diin iyo dhaqan inaad ka yeelataan haadihi alaaya waxay ku soo degtay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maalin jumca carafo isagoo taagan tiradii ugu badnayd ee muslimiintana u khudbadaynaya oo waxa weeyaan dhex taagan walaalayaal nicmat lislaam waa tii waxa weeyaan carab qabla alislaam wakhtigii jaahiliyada ee islaamka ka hor iyaga oo reer reer iyo qabiil qabiil isugu duulaya oo naf iyo maaltoona isku bixinayn waxay ku walaaloobeen oy ku kulmeen nicmat lislaam ilaahay baa tilmaamo uu yidhi faasbaxtum binicmatihi ikhwaana waxaad ku noqoteen nicmadii islaamka ayaad ku walaalowdeen iyadoo adduunyo iyo amwaal kale ay isu keeni kari weyday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markay rumeeyeen ee ay raaceen ayaa iimaankii iyo islaamnimadii ay ku walaaloobeen haadihi nicma waatuu allayna amray inaynu xusno oo afka iyo uurka iyo adinka iyo xubnahaba aynu ka xusno ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم إلهي وحور تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وحد حستان نعمة إلهي إذن كقل ضيستي كركي وإذن كن نعمي ونعمة الإسلام wmaa anzla calaykum min alkitaabi wاlxikma iyo alla waxa uu idinku soo dejiyey ee kitaabka iyo sunnada ah xusa oo allaha idin siiyee nicmadaa idinku manaystay ku xusa oo ku caabuda yacidukum bih kitaabkaa iyo sunnadaa oo alla idinku waaninayo oo khayrkiiyo wanaagga uu idinku xasuusinayo wاtaquu اllaha wاclamuu ana allaha bkuli shayi caliim ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa ka cabsada oo ogaada wax walba inuu og yahay walaalayaal dikru llaahi calى الnicma carabka waa inaad ka xusto oo ilaahay aada ku ammaantood ku hadal qaado waxa uu mutaystay ehelka uu yahay qalbiga waa inaad ka xusto oo aada qirto nicmadaa ka kugu galladayste kuugu nicmeeyey rabbi inuu yahay subxaanah ee xooggaaga iyo xeeladaada aanay ahayn xubnahana aada ka xusto oo nicmada aada u adeegsato ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu raallida ka yahay haadihi nicma waata ilaahay agtiisa qiimaha ka leh ee qofka lagu qiimeeyo waana diinta an iyada kayrkeed laga aqbalayn ilaahay agtiisa iyada mooyaane ilaahay waxau ihi subxaanah ina addiina cinda allahi alislaam waxa ay diintu tahay ilaahay agtiisa diinta muctabarka ka ah ee ilaahay uu tixgelinaya raallidana uu ka yahay waa islaamka islaamkuna waa alistislaamu lilaahi bاtawxiid walinqiyaadu lahu biاطaaca walbaraa'atu min ashirki wa ahlih waxay tahay xaqiiqatu lislaam ilaahay towxiidka in loogu hoggaansamo oo keligii cibaadada loo barax tiroon cid kale shuraaka lagala dhigin in ilaahay taacada loogu hoggaansamo oo amarkiisa la qaato nahyigiisana laga tago in beri laga noqdo shirkiga iyo gaalada iyo ehelkoodaba hada huwa alislaam waxaa kaloo alla uu yihi subxaanah waman yabtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minh wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin ruuxa islaamka waxaan ahayn diin iyo dhaqan ka dhigta laga aqbali maayo aakhirana waa ku khasaarayaa oo ku guulaysan maayo walaalayaal diin اlislaam huwa diinu jamiici اlambiyaai wاrusul islaamku waa diintii ambiyada iyo rususha oo dhammi ay ku toosnaayeen laga soo bilaabo nebi nuux calayhi salaam oo ahaa rasuulkii ugu horreeyey arlada loo soo diray ilaa laga soo gaadhayo nebiyunaa moxamed sala allahu calayhi wasalam oo kii ambiyada iyo rusushaba lagu khatimay ah macnaha caamka ah waxaa looga jeedaa si guud ilaahay towxiidka in loogu hoggaansamaya daacada waayo islaamku macnaha caamkee uu leeyahay waa kaa ay ambiyada iyo rususha oo dhan ay ka sinaayeen laakiin waxay ku kala duwanaayeen sharaa'icda hoose ee camaligee lagu dhaqmayo likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja iyadoo ambiyada iyo rusushu dhammaan towxiidka ay ka siman yihiin in dadka loogu baaqo cibaadatullaahi waxdah ayaa haddana qaabka acmaasha camaliga ah loo qabanayo ay ku kala duwanaayeen ambiyada iyo rusushu laakiin islaamka dhammaantood ka dhaxeeyey waa in ilaahay towxiidka loogu hoggaansamo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala laysu dhiibo waana taata ambiyada oo dhan lagu tilmaamay oo nebi nuux calayhi asalaam oo ahaa awalu rasuulin ilaa ahli اlard waxa uu lahaa wa umirtu an akuuna min almuslimiin waxa lay faray inaan muslimiinta ka mid noqdo macnaha kuwa ilaahay towxiidka ugu hoggaansama ayaa lay amray waanan yeelo waan aqbalay nebi ibraahim calayhi salaam khaliil اraxmaan abulambiyaa aabbihii ambiyada waxaa alla uu yidhi subxaanah id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi اlcaalamiin waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa markii ilaahay nebi ibraahim ku yidhi hoggaansan oo ilaahay towxiidka ugu toosnow isna uu ku jawaabay aslamtu lirabbi اlcaalamiin ilaaha caalamiinta oo dhan rabbiga u ah ayaan u hoggaansamay oo towxiidkiisa aan ku taaganahay wa haadaa khaatamu اlambiyaa'i wاrusul waa kaakii ambiyadiiyo rusushana lagu khatimay nabiyunaa wa xabiibunaa muxamadu salى اllahu عalayhi wasalam waxaa alla uu ku yidhi jala shaanuh qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin laa shariika lah wa bidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin waxaa la yidhi nebi moxamedow waxaad ku tidhaahdaa si ay ummadaadu kuugu dayato ina salaatii wa nusukii salaadayda iyo gowracayga wa maxyaaya wa mamaatii iyo noloshayda iyo dhimashadayda yacnii inta aan noolahay wax alla waxaan acmaal iyo cibaadaad qabanayo iyo dhimashadayda iyo waxaan ku dhimanayaaba lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaadeen oo ay u badhax tiran yihiin oo wax kale kuma badhxana laa shariika lah wax arrintaa ilaahay la wadaagaa uma sugna ilaahay bay u badhax tiran tahay wa bidaalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin sidaasaa lay faray anaana kuwa hoggaansama ugu horeeya waxaana looga jeedaa wa ana awalu lmuslimiin awaliyadaas waxay culimmadu yidhaahdaan waa awaliyatu muqayada bi haadihi اlumma waa awalnimo ku qaydan oo ku gaara ummaddan ilain ambiyadii iyo umamkii ka horeeyey way uga horeeyeen hoggaansanka iyo islaamnimada laakiin ummadda nebi moxamed ayuu noqonayaa kii ugu horeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilain isagaaba u keenay islaamka iyo iimaanka eh oo loogu soo dhiibay walaalayaal idan haada alislaam islaamkaa dhabta ah oo ah in ilaahay laysu dhiibo oo towxiidka loogu hoggaansamo waa diintii ambiyada iyo rususha oo dhan ka dhaxaysay ruux kastooo muwaxidana waajibka ku ahayd inuu ku toosnaado ilaa qiyaami الsaaca واstغfir الlah alxamdu لilaahi waxdah والsalaaةu والsalaamu عalى man laa nabiya bacdah walaalayaal alslaamu yacluu walaa yuclى calayh islaamku waa sareeyaa ee lagama sareeyo ilaahay baa sheegay jala sha'nuh wa huwa asdaqu اlqaa'iliina wa aqdaru اlfaaciliin waxa uu rabbi yidhi jala sha'nuh هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وحو ربي جل شأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رب سبحانه وتعالى واكي رسول كيسا كسو ديري هنون كي دين تحقه waxay culimmadu ku fasireen alcilmu الnaafic wاlcamalu الsaalix waa cilmiga naafic ee waxtarka leh cilmiga waxyiga ee kitaabka iyo sunnada ku salaysan iyo camalka wanaagsan ee saalixa ee ikhlaaska iyo mutaabacada lagu saleeyey ilaahay waa ka rasuulkiisa ku soo diray hanuunkii iyo wa diin اlxaq diintii xaq ahayd waa diin اlislaam maxaa uu ugu soo diray liyudhirahu cala addiini kullih ay aladyaani kulliha si uu diimaha oo dhan uga sarraysiiyo walow kariha almushrikuun gaalada iyo mushrikiintu haba nacaan oo haba karaahiyaystaane haadihi alaaya waxaa alla uu tilmaamay jalla sha'nuh diintiisaa uu nebi muxamed ku soo saaree uu ku soo diray ee diinu lislaam inay ka sarrayso jamiica aladyaan bal ay tahay diimihii ka horreeyey oo dhan ta nasakhday ee camalkoodii zuulisee baabi'isay waayo bicadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wixii ka dambeeyey may bannaanayn diin aan ahayn tii nebi moxamed lagu soo saaray in dhaqan iyo diin laga dhigto haddii laga dhigtana waa gaalnimo iyo kufri oo wax bannaan ma aha waayo ta nebi moxamed ayaa nasakhday wixii ka horreeyey oo dhan oo xukunkoodii zuulisay walidaalik ayaa nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu sheegay kama fi صaxiixayn min xadiidi abi hurayra wاladii nafsii biyadih layuushikana an yanzila fiikum ibnu maryama xakma cadla fayaksir الصaliib allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waxa uu ku dhow yahay ciisa bnu maryam inuu idiin soo dego oo samada uu ka soo dego isagoo ah xaakim caadil ah oo cadaalad idinku kala xukumaya saliibkii ilaahay kayrkii la caabuday ee sanamka ay ka dhigteenna isagoo kala jebinaya oo waxa weeyaan burburinaya walaalayaal ciisa bnu maryam markaa uu soo dego aakhiru zamaanka kuma xukumayo shariicadii isaga lagu soo dejiyey injiil waxba ku xukumi maayo waxaase uu ku xukumayaa shariicadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo nebi moxamed markii lasoo diray wixii ka dambeeyey sharaa'icdii kale oo dhan waa la nasakhay waxaana ka mida injiishii nebi ciise lagu soo dejiyey calayhi salaam waxay taasi markaa daliiliye astaan u tahay nebi moxamed dabadii diin antiisa ahayn oo lagu dhaqmi karaa inaanay jirin haddii dhaqan laga dhigtana kufri iyo gaalnimo ay tahay walaalayaal sarraynta ilaahay diintiisa uu sarraysiinayo iyo ehelka muslimiinta ehludiin dadka diinta ehelka u ah ee muslimiinta ee ku abtirsadaa waa laba nooc sida ay culimmada tafsiirku ay ku fasireen waa duhuuru اlxujati wاlburhaan wa duhuuru sayfi wasinaan inay diinta iyo ehelkeedu ku sarreeyaan xagga daliilka iyo xujada inay ku sarreeyaan taasi waa daa'im oo ilaa qiyaami saaca ilaa saacadda qiyaame dhiciddeeda laga gaadhayo laga soo bilaabo cahdigii nebi moxamed salى اllahu calayhi wasalam ilaa qiyaami saaca diinta islaamku daliil ahaan waa ku daahiro way ku sarraysaa oo ma dhici karto meel xujadeed iyo daliilkeedu hoos uu dhici karo ama lagaga gerheli karaa wax dhici kara ma aha waayo waa diintii xaqa ahayd ee baraahinteeda iyo adiladeeda alla uu samada ka soo dejiyey marka daliil ahaan iyo xujo ahaan mar walba iyadaa diin kasta iyo dhaqan kasta uga sarraysa taasina waa daa'im oo marnaba mid go-aysa maaha ilaa adduunkani uu ka dhammaanayo nooca kale duhuurka ama sarraynta islaamku waa duhuuru sayfi wasinaan waa inay seefta iyo awoodda iyo xoogga ay ku sarrayso oo diimaha kale iyo ehelkeeda ay kaga xoog roonaato sarrayntaa seefta ee cududda iyo awooddu iyadu mar walba daa'im ma aha wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas faalayaamu duwal maalmuhu waa wareegto oo maalin ahlulislaamka ayaa gacanta sare leh maalinna waa laga leeyahay laakiin marka islaamka gacanta sare laga leeyahay ee cududda iyo awoodda laga haysto sida maanta muslimiinta haysato oo kale waa xikmad xeel dheer baa ku jirta xikmatu xakiim waxaanay xikmaddaasi ay tahay dadka muslimiintu diintooda markay ka durkaan ee ay ka fogaadaan ayaa waxaa lagu karbaashayaa cadowgoodu inuu ka cudud roonaado بمنهج أونلاين si ay diintii iyo islaamnimadii dhabta ahayd ugu soo noqdaan marka marxaladda ay gaaladu awoodda haysataa waa marxalatu lib- yacni alibtilaa'i waalmixan waa marxaladda muslimiintu ay ku jiraan imtixaanka iyo ibtilaaga ee la doonayo diintooda inay u soo noqdaan laakiin ilaahi iyo rasuulkiisu waxay ballan qaadeen caaqibada iyo cidhibta dambe islaamka iyo ehelkiisu inay mar walba leeyihiin oo iyagu ay libinta ku dambaynayaan ilaahay baa waxau ihi jalla sha'nuh waalcaaqibatu litaqwa waxaa aayaha iyo cidhibta dambe iska leh dadka ilaahay cabsidiisa ehelka u ah ayaa cidhibta dambe iska leh nebigana sala allahu calayhi wasalam kacbada hoosteeda isagoo mara yar barkimo ka dhigtoo madaxa dhigtay ayaa saxaabadii khabaab ibnularat xadiidka uu warinaya saxiixa ah saxaabadii ayaa rasuulkii bay u yimaadeen markaasaa waxay idhahdeen yaa rasuula allah alaa tadcuu lanaa alaa tastansiru lanaa rasuulkii allow rasuulkii way u cawdeen waanay u ashkatoodeen waxay yidhaahdeen dhibaato iyo mixan baana haystee maxaad ilaahay noogu baryi laadahay nebigu intuu soo saro fadhiistay ayaa waxa uu ku yidhi laqad kaana arajulu min qablikum yu'taa bih fayuudacu lminshaaru calaa ra'sihi fayushaqu nisfayn maa yasuduhu daalika can diinih waxa uu idhi dadkii idinka horreeyey midkood inta lasoo qabtoo lasoo qaado ayaa miishaar af badan inta madaxa barhtankiisa laga saaro ayaa laba isleeg loo kala jari jiray markaasaanay arrintaasi diintooda ka leexin jirin oo ay ku adkaayeen kuna sugnaayeen bal nebigu waxa uu tilmaamay in loogu feedhi jiray biamshaat alxadiid maa duuna laxmihi wa cadmihi midkood inta u dhaxaysa hilibka iyo lafta jidhka ayaa garhfeedh biro oo xadiida loogu feedhi jiro oo sidaa loo marin jiray maa yasuduhu daalika can diinih waxa uu rasuulku yidhi wallaahi layutimana allahu hada almr xataa yasiira araakibu min sancaaa ilaa xadra mowt laa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa ganamih walaakinakum tastacjiluun waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam wallaahi baan ku dhaartee ilaahay arrinkaa diintiisa waa taam yeelayaa waanu dhammaystirayaa ilaa ninka socotadiihi uu ka safruu ka socoteeyo sanca ilaa xadra mowt waa yaman waqooyigeeda ilaa koonfurteeda labada dacal ee kala durugsan yacnii sanca ilaa xadramowt ilaa ninka socotadii uu isaga socdaalo laa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa hanamih isagoon alla mooyee axad kale ka baqayn in waxa weeyaan yeyga uu adhigiisa uga cabsoodo mooye cabsi kale iyadoo aanay hayn waxa uu nebigu yihi walaakinakum tastacjiluun ha yeeshee waa degdegaysaano waydaan sugayn laakiin mustaqbalka idinkaa leh ballantaa iyo sid waxa weeyaan ballanqaadkaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa rumoobay oo islaamku bari iyo galbeedba isaga ayaa ka teliyey oo qabsaday aakhiratankana isaga ayaa bari iyo galbeedba ka talin doona oo qabsan doona laakiin dadku waa inay u sabraan ilaahay diintiisana ay u soo noqdaan walaalayaal waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum mu'miniin ha daciifina hana murugoonnina idinkaa u sarreeya haddaad iimaan leedihiin waxa uu rabbi tilmaamay iimaanka iyo islaamnimada in lagu sarreeyo oo ciziga iyo sharafta lagu helo waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fi kitaabihi اlkariim zuyina liladiina kafaruu اlxayaaةu اddunya wayaskharuuna min aladiina aamanuu wاladiina اtaqow fowqahm ywma اlqiyaamah wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab alla waxau idhi jalla shaanuh waxa kuwa gaalada ah loo qurxiyey nolosha adduunyada oy ku dagmayaan waxaanay ku jeesjeesayaan oy dheeldheel iyo dhalanteed ka dhiganayaan kuwa mu'miniinta ah laakiin waxau rabbi yidhi waaladiina ataqow fowqahum yowma alqiyaamah cidhibta iyo aayaha dambe muhiimka ee hantidii waa aakhire eh kuwii adduunyada allahooda kaga soo cabsaday kuwaa gaalada ah qiyaamada aakhire marka la tago iyagaa ka sarreeya oo derajada sare leh taasaana hanti oo lama huraan ah wallaahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab ilaahayna cidda uu doono xisaab la-aan buu ku arsaaqaa wallaahu waasicun caliim walaalayaa cabdillaahi bnu cabbaas waxaa ka sugnaatay radia allaahu canhu wa ardaah turjumaanu lqur'aani wa xabru haadihi اlumma sanad saxiixa waxaa kaga sugnaaday inuu yidhi alslaamu yacluu walaa yuclaa calayh islaamku isagaa sarreeya ee lagama sarreeyo xaqiiqaduna waxay tahay maanta dadka islaamku madax iyo mijaba caruur iyo ciroolaba rag iyo dumarba hadday sharafta iyo ciziga ay diintooda u doontaan iyaga ayaa meel walba ku sarraynaya oo sharafta helaya laakiin marka ciziga laga doonto meelaanu ku jirin ee gaalo iyo ehelkeeda wax la moodo ilaahay markaasuu ummadda dullaynayaa waana ta maanta muslimiinta haysata cumar ibnu lkhadaabna waxaa laga wariyey inuu yidhi radia allaahu canhu wa ardaah naxnu qowmun aczana allahu bilislaam famahma btagayna alcizata min gayrihi adallana allah waxaanu nahay dad ilaahay islaamka ku sharfay oo uu ku ciseeyey baa uu yidhi cumar laakiin meelaan islaamka ahayn haddaanu cizi ka doonno ilaahay waana dullaynayaa shabaabuna alyowm bal hadda da-yarteenna maanta u fiirsada intee islaamka sharaf iyo cizi ka doonaysa ee sida islaamka u toosan ee u tallaabsanaysa ee u soconaysa ee hoygooda iyo hugoodaba ku hanooninaya islaamka imisaase gaalada daba socotoo ku dagmaysa oo sidooda u feedhanaya oo sidooda u labisanaya oo sidooda u soconaya oo xataa socodka iyo tallaabadii ka luntay bal waxaad eegtaa nisaa-una alyowm haweenkeenna maanta imisaa xijaabka iyo xishoodka waxa weeyaan iyo dhowr soonaanta ku dadaalaya imisaase xijaab la-aanta iyo xishood darrada iyo gaalada ku dagan oo waxa weeyaan daba socda waxaad eegtaa xukaamuna alyowm madaxda maanta muslimiinta u talisa imisaa islaamka cizigii iyo sharaftii ka doonaysa imisaase gaalo daba socota oo iyaga wax ka doonaya xaqiiqadu waxay tahay maanta ummadda islaamku yar iyo weyn madax iyo mijaba waxay ku dullowday oo sarrayntii la sheegay ay ku waayeen waa markay gaalo wax moodeen ee iyaga ay gacmaha hoos dhigteen ee iyaga loo kala dheereeyey in loo sacabatumo oo iyaga la waafaqo wax la moodo walaalayaa sharaftii ummaddani lahayd waxay ku soo noqonaysaa oo keliya in islaamka saxiixa ah loo noqdo xaggiisa oo isaga sharafta laga raadiyo hadday xukum tahay hadday dhaqaalo tahay hadday dhaqan tahay yacnii bulshada qaybaheeda kala duwan waayo islaamku waa kaamil wuu dhammaystiran yahay wax ka dhimanina ma jiro madax iyo mijo yacni meel walba waxa maslaxada iyo danta u ah islaamka ayay ku xusan tahay kitaabka iyo sunnada ayay ku xardhanta oo ay ku tilmaaman tahay waxaana loo baahan yahay taa in la fahmo oo saraynta iyo ciziga iyo sharafta laga raadiyo kitaabka iyo sunnada rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله